Toddoba boqol iyo konton qoys oo ka soo barakacay colaadaha iyo abaaraha ka jira gobolka Galgaduud ayaa xaalad nolol xumo oo ay sababtay cunto la'aan haysata kuwa jahaya kaamka gargaar ee degmada Gooni-Labee ee gobolka Galgaduud. Qoysaskan ayaan helin gargaar ku filan tan iyo markii ay kaamka soo degeen. Waa kuwan qaar ka mid ah oo la hadlay warbaahinta iyagoo ka warbixiyay xaaladooda.
xaaladda kaankan dabayl gaajo wax maaragtay dhibaata ilaahay uusan nagu dhigin laakiin haysa weeye ma garatay hadda midba badan meesha waad aragtaa qarqaryadeeda iyo rafaadkeeda iyo dhibkeeda marka ilaahii weynaa iyo markii alla wax nooga soo qaadaan suganaynaa meelahaas qoryaan u doonanaa dhuxul ma haysanno lacag ma haysanno waxaas guriga dadkoodii waxaa weeye meelahaasay agaabayaan guri laga maqan yahay ma jiro marka waxaa weeye annagu waxaynu nahay dad waaweyn oo iimaanka qaba oo ilaahay maaragta iimaankooda ku kaamilay oo dad waaweyna oo caqli leh oo waxgarataa marka waxaan doonaynaa dalka iyo dabaddaba wixii muslima oo waxna taraya inayna gacan qabtaan wakaas waxaa noogu daran badar badar biyahaasaan la'na waxaan ku karsanno magaaladii waa aadnay waa baymanay waa baymanay waa baymanay waa noo soo diidan eedda markii dambe xoolana nooma xaraysna oo waxaan ka soo barakaxay aaga aagaba kasii shisheeye baxdo baxdo meelo kasii shisheeye dadkii daaqsa jiraan ahayn xoolihii waxna abaaraa layda waxna waa nala ka dha xoolihiina way iga dhammaadeen een maxaa tidhaahdaa wax aan haysto oo nafsadayda ahayn iyo wax iwehliya oo dada maahane kaankaan ma arkaysa wax nuxrura un ku hayno laba mar wax aan ku hayno waa ku baaba'nay waa ku baqti tegnay